العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الضيارة والفأل وما يكون فيه من الشؤم wamaa yakuunu fiihi shu'mu ama kale dushayda yar qalada baabu diyaarati waa sharaysigii iyo baasaysigii wax la baasaysanayey ee ruux ee shay ama hadal ha noqoto ficil ha noqoto xayawaan iyo waxyaala haba noqoto ee uu dhibsanayey uu islahaa malaa balaaya ka imanaysiyo saancad iyo walfa'li fa'ligii oo fa'ligu isagu kolley gees way iskagaba dhow yihiine waa tafaawulkii waa filashadii wax fiican la filanayey macnaha waa rajaha isaga ku sugan hadal uu maqlay ama wuxuu arkay ayay qalbigiisii kuba soo dhacday dee halkan ama muraadkiisii inuu helayo ama waxanoo adugu tan waa tafaa'ul iyo wax maalan fiican oo la fisho oo ama hadala lagaba fisho la maqlay ama wax kalaba e faaligii iyo wamaakii yakunu uu ahaanayo fiihi isaga fiigiisa min ashumi baa ii taala dushee laakiin kolley dee mintu ma noqonayse wamaa yakunu fiihi shu'mu iyo waxyaalaha shumi uu kuba sugnaanayo bal haddii diyaaradaa wax laga soo reebi karo ama waxyaalo caade ahaan iyo qaalib ahaan dee shumi iyo sharaysi ba la sharaysta iyada la leeyahay hadday wax jiraan waxaasay ku jiraan ama waxaasaa dee shumi ruuxu ay tahay inuu fara kaba qaado ama iskaba faaruqo bal kolley way inoo iman doontaa in sha allahu tacaala umuuruhuba xadiidkaani ama axaadiisay noogu wada iman doonaan xadaثna وxadaثna cabd بن xumaydi qala xadaثna cabdالرaزaaqi qala akhbarana macmar عan الزhriي عan cubayd الlahi bn cabd لlahi bn cutbata an aba hurayrata manaa taabiciga jaliilkee fuqahadii madiina ee toddobada ahayd kaba mid ah ayaa wuxuu yihi aba hurayra qaala yihi samictu الnabiya slى الlahu عalayhi waslm rasuulka ilaahay baan maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo laa diyarata wax la sharaysto la baasaysto dee lagu tiriyo inay belaayo iyo dhib iyo uu leeyahay taasi ma jirto xagga sharciga wax jira maaha wakhayruhaa qal in iyada u roonna ee diyarada waxaa loo isticmaalaa wixii ruuxa xumaynayo ama uu ka naxayo ama uu dhibsanayo faaliguna waa ka duwan yahay laakiin dee kolley isagana filasho wax la filanayaa kuba suganoo wakhayruhaa ta iyada u khayr badanna alfa'lu waa fa'liga ama tafaa'ulka rasuulka ilaahi baa fasiraya salawaat ullaahi wasalaamu calayh qiila waxaa la yihi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow wama alfa'lu fa'ligu muxuu yahay qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh alkalimatu kelimo waxa weeye fa'ligu alkalimatu kelimo asaalixatu suuban fiican wanaagsan dee farxad iyo ama bal rajo ku gelinayso yasmacuhaa uu maqlayo axadukum waa kelimo saalixa ama xasana ama dayiba intaba alfaadda xadiidkay kuba timiye oo ruuxii farax gelinayso oo dee bal masalan markaa rajo gelinayso ku beeraysa xusnu dani biاllaahi subxaanahu watacaala ku beeraysa oo axadkiin maqlo bal xadiidku waa inoo yar socon doonaa duruqdiisa kolleyna sharaxiisana waan arki doonaa iyo bal waxyaalihi laakiin alfaadaha isku dhow dhow walo axaadiis ay kala duwan yihiin ayaan horta bal israacin doonaa biidn اllahi tacaala وxadaثnii cabdالmلك بn شhucayb بn الlayثi qala xadaثnii abi can jadي qala xadaثnii cqayl بn khaalidi xa وxadaثnii cabdاللahi بn cabdالرaحman الdarimiي qala aخbarana abوlyamani qala aخbarana شhucayb kilaahuma can الزhri شhucayb بn abi xamse iyo cqayl بn khaalid waa xadiidkii hore zuhri baa warinayey ee markii hore macmar baa ka wariyey imakana labadan baa ka warinaya bhada اisnaadi waa isnaadkiisii dee uu lahaa zuhri milahu xadiidkii mid laba mid oo laftigiina laleh وفي xadيiث cqayli lakiin xadiidka cqayl waxaa ku sugnayd can rasuuli الlahi صلى الlaه عalيه وasلم وlam yqل samictu وفي xadيiثi شhucaybi qaala samictu النabiya صلى الlaه عalيه وasلم kama qaala macmar waa اxtiyaadkii muslim iyo suu dee u dhowri jiray bal alfaadaha waxna u kala soocaye wax macno isbedelaya intan ma jirte macno waxa weeye bal riwaayadeenii hore haddaan ku laabano zuhri ee macmar ka wariyey akhirka xadiidka marka la soo gaadho akhirka sanadka abu hurayra wuxuu yihi samictu الnabiya salى الlahu عalيه wasalama yaquulu taas bay ahayd laba sheekoo dambe xadiidkii zuhri kaba wariyey waa cuqayl ibnu khaalid iyo weliba dee kibaartii asxaabtiisa ah iyo shucayb ibn abi xamza marka riwaayada cuqayl maxaa kuba sugnayd can abi ana abaa hurayrata qaala ama can rasuuli اlaahi salى الlahu عalيه waslm halkaa samictu imaka annabiya ayaa can rasuuli اlaahi salى الlahu عalيه wasalam kuba ahayd riwaayada shucaybna iyada sida tii hore ayay ahayd samictu الnabiya salى الlahu عalيه wasalam qaaladan dambe samictu ka horeysana abu hurayru noqonaya xadaثna hadaab بن khaalidi qaala xadaثna hmaam بnu yaحya qaala xadaثna qataadaة can anasi ana nabiy اllahi salى الlahu عalيه wasalama qaala laa cadwaa cudur laysqaadsiiyaa ma jiro ana taa xalay bal sharaxiisi iyo macnihiisii waan soo ogaanay walaa diyarata diyaro tadayur iyo baasaysi wax la baasaysto la sharaysto hadal ha noqoto ficil ha noqoto waqti ha noqoto shaksi haba noqoto xayawaan wax adigu diyaro ah oo dee lagu tiriyo inuu belaayo iyo sanaca tilmaamayo ruuxuna markaa uu ka boqdo belaayo iyo shar helaya taasi ma jirto wayucjibnii waxaa laakiin icajab gelinaya alfa'lu fa'ligu waa dee shay fiican oo xusnudani bilaahi ay kuba suganto rajo fiican leh oo masalan kaasi waa ifa'li gelinaya waxaan ama icajab gelinaya waxaana fa'ligu yahay alkalimatu اlxasanatu alkalimatu اdayibatu yasmacuha axadukum waa kelimo fiican oo axadkeed maqlo bal weli duruqdu waa inoo socotaa walow xadiiskan dee xadiis kale ahaayo anas warinayey وxadثnah محamed بن المثنى وبن بشhاaر qال أخbarana محamed بن جaعفr qال xadثna شhuعبة محamed بن جaعفrkana waa gundr qال سمعت qتاadة يحadiث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل لاa عadوى وlaa diyarة waa lfdigii makan kaba soo baxnaya xadiidkii inoo dembeeyey ويعجibني الفأل qاaل قيiل وma الفأل inta ba inoo halkii hore dee kolley taasna way inoo qadaraydun oo qaala anas ba wuxuu yihi qiila waxaa lagu yihi rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عalayh wama alfa'lu fa'ligu muxuu yahay qaala markaa rasuulki ilaahay wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh alkalimatu dayibaةu waa kelimo fiican oo axadkiin dee maqlayo taas bal xadiid kaloo abu hurayra markii horena waa ta aynu soo aragno xadiid abu hurayre ayaa halkana uu raacinaya sheekhu oo wuxuu uhi xadaثanii xajaaj bnu shaaciri qaala xadaثana mucala bnu asadin qaala xadaثana cabdاlcaزiiz bn ibnu mukhtaarin qaala xadaثna yaxya bnu catiiqin qaala xadaثna muxamed bnu siriin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam bal yaxya ibnu catiiq kolley waa suurtagal inuu imika inoogu horeysa ama xadiidkan uu leeyahay khaasatan sida ka muuqata ibnu manjaweyh kitaabkiisa inuu xadiidkan leeyahay muslim ku leeyahay waana nin labada saxiixba kuba sugan waana nin hiqa weeye oo kolley xaaf ibnu xajarre dabaqadiisa wuxuu ka dhigaa saadisa macnaa dadkii saxaabo wax ka soo gaadhay laakiin aan la arag aan arag axad saxaabo kamida aan la kulmin waa kibaaru atbaaci taabiciin laakiin de waxay isku daba la da'yahay ama la mucaasarooday waa soo gaadhay saxaabada qaarkood oo dee dabaqadii taabiciinta ugu dambeysay ugu yaryarayd xadaثna moxamed ibnu siriin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam laa cadwaa walaa diyarata wa uxibu waxaan jeclahay dooranaya icjab gelinaya markaa alfa'la saalixa weeye fa'liga fiican waa kelimada fiican ee ruux maqlo taas baaba icjab gelinaysaa maan jeclahay xadaثanii زuhayr bnu xarbi qaala xadaثna yaزيid bnu haaruna qaala akhbarana hishaam bnu xasaana can moxamed ibni siriin halkii yaxya weeye bal waa nin isaguna iqa dee hishaam waa ninkaynu soo aragnay in badan haddii hishaam laba iطlaaqu moxamed ibnu siriin ka warinayana waa nin inka uu kuba dhaco hishaamkaas lagu fasiro waana kibaaru asxaabi moxamed ama min axfad الnaasi lxadiiثi moxamedna lakiin ninkaa yaxya ibnu catiiqna waa nin iqa oo caabid ahaayo kolley axaadiistiisa ha yaraatee lakiin xagga itqaanka kolley kama dhaceen can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam laa cadwa walaa diyarata wa uxibu اlfa'la الصaalixa aliga fiicanna waan jeclay bal axaadiidiyo shoomagaa inoo yar bilaabmaye imaka kuwan baan dib in yar ku yar joogsanaynaaya marka bal adiyara de waa sida aan idhinoo waa dhibsiga wax la dhibsado la sharaysto ruuxu islaa waxaan hadal uu maqlay ama dee ficil ama wax uu arkay oo kale dhib iyo waxbaa kaaga imanaya ama waxbaa haddii dee balba'si iyo dhib baa kuba helaysa taas bay horta diyaradu tahay waa ashay اlmakruh min qowli aw ficil aw mar'iyin wey carab marka la eego caadadeedii de kolley waa wax iyaga caadadoodii ahayd aada u badsan jireen bal maala kol kolna dee taziin shaydaan ha noqoto iyagii oo lagu hadlaynaya ha noqote waxyaalo badan oo dee diyaradoodaasa ay kolkol sida ay ku fasirayeen iyo waxyaale ay uba dhici jireen laakiin bal dad markii iyaga dee jaahiliyadii laga soo baxayna in badan oo dadka muslimiinta kamida waxyaalo ku harhsani ama ku hadhay ilaa waqtigeenan ama dee dad badanba ay jiraan iyo horta intaas marka waxay yidhahaan asalka hore walow dee aanay taa ku joogsan asalka hore diyarada waa halkan lafdigan dayr uu kaba yimi wuxuu ahaaba ay isticmaali jireen dee marka ay safar u baxaan ee haadka ama shimbir oo kale ay duusho ayaa jihada ay u duushay bay halkan ka dhigi jireen inay macno xambaarsan tahayoo ama ay dhibsan jireen oo ay dhacaysayba safarkoodii inay ugaba laabmaan amase ay iyagu waxa weeyaan dee kuba farxi jireenoo ee xaajadoodii inay ku guulaysanayaan ay uba arki jireen taas oo kale markii dambe diyaaradii markaa kolkolna waxa dhacaysayba haddii aanay taa la kulmin inay iyagu u qastaan ay duuliyaan bal si ay u eegaan jihada ay u duulayso intaasun dee diyaaradii way u badnaydee markii dambe xataa xayawaanadii qaarkood sida adiba oo kale ama garanuugtiiyo waxyaalihii laba midkahaa iyo iyaguna dee xaggay u dhaqaaqayaan iyo socodkoodi iyo waxyaalo iyo jihaday ukacayaan iyo waa waxay iyaguna halkan tadayurkoodu uu ahaay oo tahorun baa badnayd kolbay dee amayn duulidaasba aanay ahayn be xayawaanada qaarkood aragooda oo kale ama sawdkooda sidoo tukaha oo kale iyo waxyaalo ay halkan kolley waxyaalo ay sharaystaan bay dee ka faami ay iyagu u arki jireen marka waxay odhan jireen sheekuna halkan uu soo qaaday wakanuu yatadayaruuna bisawaanix walbawaarix muusii fasirin waxaa jirtay inay asaanix iyo albaarix bay kala odhan jireen saanix wuxuu ahaa de waane hadday doonaan iyagaa duulinaye hadday dayrki dhinacan bidixdaadu kaba yimi xagga midigtaadu u kacay taas oo kale oo iyo markuu adigu xaggan midigtaada ka yimaado xagga bidixdaada u kaco ayaa waxyaalahan tadayurkooda kuba xidhnaayeen bal laakiin inta badan isagu midigtiisa may eegi jirin iyagu taas daa'ir ka duulaya hadduu dhinaciisii midig xaggaaga soo xigsiiyo waa dhinacii midig baa soo raacaya de markaa kole hadduu dhinaciisii midig usoo baxo wuxuu u socdaa bal maalan markaa isaga dhinaciisii midig markuu usoo socdo kolley jihadan bidixdu ka yimi oo xaggan midigtu u socdaa kaasoo kale saanix bay odhan jireen haddii bidixdiisa iyo waxyaalahaas xaggaaga soo xigaana xaggaaga soo xigaana waa ka ay baarix odhan jireen oo bal maalan ma awlaaka mayaamina ka midigtiisa xaggiisa xaggaaga soo mariyana waa saanix bay odhan jireen wixii bal maalan kaa cagsigii bidixdiisa soo mariyana baarix bay odhan jireen marka ka saanixa ay idhaahaan bay barakaysan jireen ama ay ku farxi jireen oo tayamunkoodu saanixuu ahaa kan ay baarixa ku magacaabayaan waa bawaarix taasna way baasaysan jireen oo baarix oo kale way baasaysan jireen bal markaa kolley intooda badani waa waxay ictiqaadsanaayeen ay ictimaadsan jireen oo ay iyagu hadday doonaan duulin jireen oo markii dambena duyuurtii kaba tegayo waxyaalahan kale uba gudbay oo xayawaankii kale iyo waxyaala barhkood uba gudbay bay ahayde laakiin haddana dadkoodii cuqalada ahaa dadkoodii cuqalada ahaa kuwo waxaan u arkayey inaanay wax alla waxay sheegaysa aanay jirin wax baadila ay tahay ayaa jiray oo dee kolley ashcaar kala duwan oo dadka hore ay lahaayeen culimmadu way noo soo naqliyaan sida fatxulbaari saaxibkiisa oo kale iyo oo barhkood bal maalan ashcaartooda ahayd inaanay waan wax alle waxay ogyihin iyo waxay garanayaan aanay jirin waxan oo dham iyo dalaal inuu yahay ee qeybka iyo waxa qarsoon bufl ay kuba xidhan yihin hadalla ragga hore jaahiliinta ah bay ashcaartooda qaar ay kuwa soo martay inay ayaaminta iyo ashaamiintuna ay iskuba mid yihiin oo kale fawallaahi ma tadri dawaariqu bilxasa walaa zaatirat dayri ma lahu saanicu waa nin jaahiliya wuxuu lahaa dawaariq waa dee kolkol markay faalinayaan oo dhagaxyo waxyaala dhigi jireen iyo kuwa shimbiraa kicinaya iyo waxay ilaahay samaynayo wax alle waxay ka og yihiin ma jirto kuwo kalena dee hadaladooda taas bayde lakiin intoodii badnayd oo waxay isticmaali jireen horta taas waa mid arrin kalena way jirtay oo reeraha qaarkood ayaa looga soo qasti jiray oo reeraha carbeed barhkood baa lagu yaqaanay arrinkan iyo wax ka sheegan reer reer benu lihbi la odhan jiray lihib ayaaba aada iyo aada uguma badnaayo iyada hadday shimbir iyo wax ka sheegaan arrintii ama codkeeda ha ka sheegeen ama socodkeeda de arrintoodu kolley aad bay u ictiqaadinayeen oo shaacirkoodii baaba lahaa khabiiru banu lihbin falaa taku mulgiyan maal maqaalaata lihbiyin ida dayru marat iyoya oo reer beni lihbi waa khubaray halkan kuwa yihiin haddii ay shimbiri ama haad socdo oo nin reer beni lihbiya wax kama sheegayo taa iyada cidna hadalkiisaas ha ilqayn wax ka soo qaad weeyaan oo ictibaariya oo reeraha qaar baa lagu yaqaaniya lakiin had iyo goor waa wax dee safaalka iyo tan ba ay u badsan jireen bal markaa horta arrinku kaas baabu ahaa xaajooyinkooday kolkol uga laabmi jireen ee haddii kalena way kuba sii socon jireen shareecadiina waxaas oo dhanba way burisay wuxuu sharcigii noo caddeeyey inaanu wax taasiir oo nafci iyo waxtartaasi lahayn dararna aanu keenahayn ee waxaana say bacd alculamaa yidhaahaan oo kale dalab اcilmi min gayri madanihi jahlu min faacili waa cilmigii oo laga dalbo meelihii la fili jiray laga dalbi jiray meelaan ahayn waa jahli iyo garasho la-aan iyo ictiqaad xumo un bal taas wey horta saas bay ahayd lakiin maxay tahay diyaradii si kumay joogsan ilaa waktigaa ilaa waktigeenan waa tan inagaba inaguma badnayd waa tan bilo imaka bishan aan ku jirno waa tan la sharaysto waa diyaaradii bilo kaleo la yidhaaho lama guursado waa tan oo rajala la yidhaahaa waa tan oy jiraan waa diyaaradii oo kale maalmaha qaarkood ay yidhaahaan ama wax lama bixiyo xerad xerada wax lagama saaro xataa xerada wax lagama saarayo ama wax lama qalayo oo kalo iyadoo taas neef lama qala iyo waa jira maalmo aanay guurin dee dadkii reer miyiga ahaa ama bilsaddex iyo dee taale kala dunaado bal markaas aan la guurin oo reerka aan la rarin baa jira waxaasoo dhami dee waa diyaaradii dee waxaana iskaga jirtay magaalada in laga yaabaa ruux ile hadduu ruuxa marka ugu horeyso laba kulmo iyo waxyaale iyo waa tan adigu dadku la sharaysto la baasaysto ee waxaasoo dhamiba waa diyaaradan shareecadeenu ay burinayso aanay waxba ka jirin aadna laynoogaba dhigayo axaadiista qaarkoodna ay kuba timi inay shirki tahay hadduu ruuxan ictiqaadiye waxan taasiir inuu ku leeyahay nafciyo bar inuu leeyahay ama uu raadayn ku leeyahay dee iyada taas inay shirkiba tahay bal taasi waa mid arrin kalena jirto rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayhi uu inoo sheegayb oo ah dee kolley diyaaradii haddii wax kolkol baa waxaa jirta markay caadadii badnaato arrinkani badnaaday kolkol ruuxa qalbigiisii waxyaale ay ku soo dhacayaan ama wuxuu maqlay ha noqoto ama wax taas oo kale ah waxyaalahaasna kolkol aanu ikhtiyaarkiisa ahayn baa jirta wixii aan ruuxa kasabkiisa ahayn khaadir kusoo dhacayna shareecadu uma qabanayso laakiin maxay arrintu tahay uun ruuxii hadduu waxyaale iskaba dareemo inaanu ficil meeshii kaba dhaqaaqin oo waxa weeyaan dee idaa tadayarta falaa tarjic lafti xadiis baa soo arooray haddii taa aad wax dareento waxana waxay kuba dhaqmi jireen haka laabin safarkaagii ujeedadu haddii dee wixii kaa raje ku gelinayaaba uga ku socday haddii arrintu taa noqoto haddii ruuxu dee arrintiisii hawshiisii uga laabmo waa diyaaradii laakiin haddii waxaan kusoo dhacay ilaahay tala saarto iyadoo qalbigiisa waxaasi kusoo dhacina hawshii isaga wato iyada marka caynkaasa dee shirkina kumuu dhicin arrinkii madmuumkaana kuma dhicin oo waa kolkol waxyaale aan ruuxu la iskaba celin karhayn xadiis baa jiray abi da-uud iyo oo kale isaguna ay wariyeen de kolley bal maalan oo ahaaba dee ruuxu haddii uu waxyaalahaas dareemo taasoo kale ha yidhaaho allahuma laa khayra ilaa khayruk oo dee khayr adigu kaagu weeyaan oo laa yaأti biاlxasanaati ilaa anta walaa yadfacu sayiaati ilaa anta wey sayi-aadka iyo xasanaadka adun baaba laba yimaado wixiisiina ha u socda yaanu laabninba taasoo kale lafti kale oo xadiiثa diyaaratu shirkunka aan soo qaadayey wamaa mina ilaa walakin yudhibhu اllahu btawakul kolley xadiidku abi da-ud iyo tirmidiya sanu kuba yimi diyaaradu waa shirki ruux kastana laakiin waxbuu dareemaya waxbuu helayaaye ilaahay tawakulkii ayuu ku kaxaynaya ee xadiidka addiyaaratu shirkuna intaasna waa marfuuc walow xadiidka ay la socoto wamaa mina ilaa de wyuhib lah btawakulna waa hadal ibn mascuud oo mudrajo xadiidka la idraajiyey ama la raaciyey rasuulka ilah xadiidkiisa marfuuca maahe bal koley dee akhbaaro kala soo arooreyna way jiraano kolley waxa ay tahay un ruuxu haddii qalbigiisii wax kusoo yar dhacaan uu wax sharaysto laakiin uu iska jeedho oo rabbigii uu tala saarto oo wixii hawshiisii aan uga laabmin wax kale iyo aanay waxba ku beerin khaadirka caynkaasa looma qabanayo waana tan ruuxii muslimkaa la farayo hadduu waxyaala caynkaas oo kale ah ay kuba yimaadaan taas oo kale lama farayo bal haddaba horta diyaaradu taas weeye ama falku wa rasuulka ilahi baa inoo fasiray salawaat ullahi wasalaamu calayh walow lafdigan xadiidku de wa khayruha alfalsi wuxuu diyaaradii qeyb kaba mida yahay laakiin dee janib waa ka shabahayaaye rasuulka ilaahi muxuu inooguma fasiray oo tan inooguma fasiray arrinkani diyaaradii waxaa ku sugan dani xun oo rabbi loo maleeyo balaayo inay ku helaysiiyo masiiba inay tani tahay iyo shar la fisho waa suu dani billahi taas ayay ahayd laakiin tani maxay tahay waa xusnu dani bilahi oo ruuxii baaba ka soo qaado wuxuu maqlayaa isagoo in wax ka lumeen oo doydeeyey wax ayaabuu dhici karta inuu maqlaya waajid oo kale carabidii haddaan eegnayn inagana soomaaliga taas waa ku dhowaan karaaba dee wixii shabahayun bay noqone waa kii helayow qalbigiisi bay kusoo dhacday inay tani tahay bishaaro isagii loo bishaareeyo wixii uu helayo waa rajo fiican buu rajeeyey waaba xanuun baaba jirayo yaa saalim iyo waxyaalahaasuu maqlo inuu ruuxan markaasa qalbigiis iyo raje tani way rajo gelisay oo kale umuuraha caynkaas ah ayay tahay tafaa'ulkani oo waxay ka dhigan tahay un waa wanaag uu ruuxu filanayo hadal uu maqlay ama ficil uu arkay oo uu isagii farax gelinayo uu ku fasiranayaba ama wax wanaagsan inuu maanta ay bishaarada oo kale tani ay tahay tacaynkaas ah rajaxuma kuma sugna ruuxina ma ictiqaadsano waxani waxan ka dhalinaya inuu yahay laakiin arrintii yar munaasabadaasun baa farax gelisay waa fa'ligii fiicnaa rasuulka ilahina salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadiid tirmidi oo saxiix yeele waxaa kuma sugnaa rasuulka ilaahi waxaa cajab gelinaya hadduu baxo inuu maqlo oo kale yaa raashid yaa najiix jeedada oo kale bal dee waxay kutubta siiradii oo kale iya soo naqliyaan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh waqtigii hijiradii markay dhexda mariyeen khaasatan kolley ay dheeraadeen xaggii madiine kolley dhinaca ay maka ugaba bateen oo kale inuu saxaabigii bureyat bnulxusayb oo kale waa dad iyaguna malaa waqtiyada islaamee taas inuu laba kulmuu weydiiyo yihi magaciisiyo markuu sheege waa sida dee kutub sir bacdigood soo naqliyeen bureyda la yidhaha markuu yihi ayuu yihi ya ababakrin baruda amruna arrinkeedii waa qaboobay ujeedadu kulaylka iyo dee shiddo iyo raadsi baa jiray soomaayeen waa tafaawul markuu yihi miman na waa reer aslamba waa magac kale waa aslam markaasuu yihi dee isaga taasna salimna waan badbaadnay oo kaleo adigu waxa weeyaan hadalkii fiicnaa ee aada maqashay ee ku rajogeliye kugu beeray ilaahay xagtiisa waxa khayra inaad kaba fara ka filato waa xusnu dani bilah waa taa facliga laguma magacaabayo ama taas oo kale laakiin de waana taa in rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh walaana waxaan laba iman jirin haddana de waa dhici karta yar tafaa'ulkaa daraaddeed in waxyaalaha caynkana ay rasuulka ilaahi inoogaba sugnaadeen ama inoogaba dhaceen oo kale dee kolkolla waxaa dhici karta inuu waxaana soonba noqdo haddii magacan iyo waxyaalaha caynkaasi kolley mooda ay kuma sugneen meel walota ay kaba duwantahen laakiin waa arrintan un kelimaadka kaba timin cumar inuu nin weydiiyo ku yihi de magaciisuu weydiiyo wuxuu sheegtay jamra in la yidhaaho waa dhaxol iyo wax kalul amadam tu yihi ibnu mano ibnu shihaab ina shihaab baa la idhaha kana waa dhimbiid iyo waxyaalo de waa wax ololaya un taaso de tu yihi miman oo de waxa weeyaan taasna waxaan filaya inu min alxuraqa waa reer carbeed oo taa la odhanaya isna waa gubasho oo markaasuu yihi ayna maskanuko de tu yihi bidati lamba kaba sii dara ama alxara bu yihi alxara tu yihi biayaha waa halkeed xare ka degantao bidati laba oo meel kalota wixiiba waxdo tu yihi adrika ahlaka faqad ixtaraqu oo reerka ay gaadh way gubteen taas oo kale waa nooc de adigu xaggan aswaadiye bal muhimku kelimadii fiicnaydeed maqlaysay baa taasi ay tahay xadiidka inta inooguma sugan ama axaadiisani taa weeye diradna waa tan waqtigeenan inagaba dee dadka caamada ah aad bay iskagaba badan tahay mi iyo magaalaba way jirtaaba in dadka kale islaamkana kolley aad way uguma badan tahay waana baqaayaha ka hadhay waxyaalaha jaahiligaa shareecaduna de waa taas ruuxu inuu ilaahay tala saarto iskuba xidho waxan wax raadi uu leeyahay ma jirto barar iyo nafxitaa intuu eego bal maalan taas haddii qalbigiisa wax kusoo dhacana sidaa laynoo tilmaamay in isaga waxba ha yidhaahoba dee in ilaahay subxaana watacaala intuu tala saarto in haba yidhaah allahuma laa yaأti bاlxasanaati ilaa ant walaa yadfacu الsayi'aati ilaa anta walaa xawla walaa quwata ilaa bik marka qalbigiisa wixii kusoo dhacayna way baabi'i calaqal yaanu ficil ka dhaqaaqin ficil kaba dhaqaaqin oo kale xadiid sanadkiisa dacfi kuma sugnaa macnaa saddex dadku axadna kama badbaadayo muxuu aha saddexdaas waa adyaratu wاlxasadu wاdan kale xadiidka sanadkiisa dacfi baa ku sugan waa diyaro kaley oo ruuxa wuxuubaa meel u dee yar bixukmi ilfi iyo caade iyo waxyaala aw xumaa uga iman kara iyo dani uu dadkii xumaan u maleeyo ruux waxaana un hubin unu isaga maleeyo dee waa taa ilaahay na yidhi ijtanibu kahiira min adani na yidhi iyo xasad xasadkuna kolley waxay yidhaaheen bade laa yaklu jasadu min xasade kol kol baa si aan loo dareemayna xasadku noqdaaye kolley jasad xasad kama badhna yidhaaheen bal waxa weeye kaas marka maxaa laftigaa kuma soo arooray laakiin maxay noqota marka haddii aad idaa mثلا تضyرت oo taas ay ku asiibto falaa تrجع وإdا xasدta falaa تبغي وإdا ظننta falaa تحaqiق مaعnaa ujeedadu wuxuu hadduu ku koobno u khاaبir oonu camal kaba dhalan dhibi ma imanayso haddii dee تadayurkaasi kugu yimaado arinkaagii hauga laamina hawshaadi iska wado marka waxba kuma yeeleyso dembina halkaa kaagama imanayo wixii qalbigaa kusoo dhacay kol hadaad iyadii ku camal falin aad khilaaftay ood iskaba socotay rabbigaa tala saaratay haddii dani kugu yimaadona bal danigaa dee kolley in waxaa dhibtu ay tahay marka doonto danigii bal inaad doonto inaad xaqiijiseed tidhaa bal waxbaadho waxubso si wixii aad u malaynaysa wax yimaada idaa doonta falaa tuxaqiq macnaha ha bilaabi halkaa waxa ka dhaqaajinin adoo yidhaha bal ruuxamtaasaan u malaynaye waan tajasusayaa waan dabagelayaa sian wixii aan guntii u gaadho iyadoo taasna waa tatacadigu kama imanayo waidaa xasadta falaa tabqi haddii dee qalbigaagii bal inaanad jeclaysan nicmadaa ruuxaa lagu nicmeeyey ay qalbigaagii aad kaba dareento waxaan taas ama aanad kuma faraxsanayn oo kale ay taa kaba dareento falaa tabqi macnaa ayaanu kaa dhicin hadal ama ficil arrinkaas ku dhaqaajintiisa ama ku camalfalkiisaa arrin hadal xasadkii ka dhashay ama ficil xasadkii kaba dhashay arrinku marka hadduu khaadir ku koobnaado khaadirku kolkol macfu buu noqonaya laakiin taxqiiqii iyo camalfalkii iyo ku dhaqaaqii iyo waxyaalaha caynkaasa ayaa de ah bararku iyo dhibtu kaba imanaysaa bal taaba weeye kolley hadalkii waan yar dheereeye axaadiisa markaa waan iska wadayna inteena dambe imika axaadiisan inta hore taasaa iyada inooguba sugan وxadثna abالظاhir وxrmlة بن yaحyى qal y وxadثna cabdاللahi بن mسلمة بن qacnbi qال xadثna mالك بن أنس xا وxadثna yaحyى بن yaحyى qال qرأت عlى mالك عن بن شhهاaب عن حمزة وصاlم بنay cabdاللahi بن cمر horeyn usoo aragnay waa laba ninoo cabdاللahi بن cمر wada dhalo saalimno de waa ninkii caalimkaaba badnaa aad u badnaa xمزna waa walaalkii عن cبد اللh بن cمر aabhood bay kaba warinayaan أنa رasuul الlahi صلى الlه عليه وaسلم qاaل wuxuu hi الشhؤم bal haddii شhuؤmi jiro weeye oo wax la leeyahay شhar iyo baase masancad buu leeyahay في الdaari والمرأaةi والفرس kuwaasuu ku sugan yahay waa aqلkii waa haweeneydii waa فraskii bal culimadu waxay dhahan waa inoo yar dambaysa aan fasiri doonaa waayo lafti baa inoo dambeeya hadduu jiro oo la yidhaha bal shumi ma jire waa taa diyaradii eh wax laakiin la yidhaha shumi waa kuma sugan de aqalkii isago ama jaar xumaa ama cidhiidhiga ahaa ama taas oo kale kolkol ruuxu waa karhaayo dee maxay tahay kaladaad karahday faraa ka qaadi iskama wareegba haweeney ama dhib badan ama taas oo kale iyo waxyaalo ama dee faraskii qaduufkahaye gaabinayo o kale meel kula gaadhayn oo kale iyo waxyaalo isagiina markuu dadkaa reebo waa la sharaysta waa haddii bal shumi jiro waxyaalahaasuu kuma sugan yahi jaanibka shumigoodna waan arki doonaa biidn illahi tacaala lafti baa inoo dambeeyonu hadduu jiro manaa waxyaalahaasuu kuma sugnaanaya alfaaduna way noo socon doontaa وxadثna abالطاhر وxrmlة بن yaحyى qال أخbarna بن وهب qال أخbarnii يuنس عن بن شhهاب عن حمسة وصاlm بن عبدالله بن عمر عن عبدالله بن عمر أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل لا عdوى ولا dyarة وإنma الشhؤم في ثaلاثة المرأة والفرس والdاr وxadثna بن أbي عمر qال xadثna سفyان عن الزهري عن صالم وحمزة بني عبداللahi عن أbيهma عن النبي صلى الله عليه وسلم xا وxadثna يحيى بن يحيى وعمر النaqid وزهير بن حرب عن سفyان can الzuhriya xadiidku waa xadiidkii hore markii horeba labadii dariiqee horeba zuhri un baa kuba sugnaa ee markii hore malik baa ibnu shihaab ka wariyey markii labaadna yunus baa ka wariyey imikana dee waa tan dad kale sida sufyaan ibnu cuyaynan haynaa rag kale ay noo soo socdo asxaabtii iyo dee bal matalan asxaabtii zuhri ah iyo xertiisii waa markaa kolley matnigana waxay isku yar kala duwan yihin mooye mati uu inoo soo wadaa ma jirte waa duruq iyo saamiid unbuu sheekha halkan dee qeybtan inoogu soo socoteen waxa weeye marka muxuu yihi can الzuhriya can salimin can abihi marka waxaan aragnay sufyaan riwaayadiisa hore ee ibnu abi cumar ka wariyey salim iyo xamzaba way wada socdeen riwaayadiisan dambe saddexdan dambe ay ka wariyeen zuhayr iyo camri iyo yaxya sufyaanun weeye xamza ka maqan can salimin dee dhibna ma laha laba nin ee xadiidka wada socday horaan taa masalada uga soo hadallah ka musalax oo kale oo dee ama kitaabkan kuba soo sheegno haddii xadiidkii laba ay wada warinayaan oo isku lafti ayiin midkood waa laga tegi karaa waa lagu gaabsan karaa kol hadday labaduba hiqo yihiin taas weeye haddii xataa midkood daciifkiye midna hiqaye laakiin xadiidkii uu u dhan yahay wada leeyihinna waa la iska ridi karaa taas oo muslim iyo dee kolkol ragga qaarkood nisaa-iyo way sameeyaanba lakiin wuxun baa ah haddii labadoodu midba xadiidkii qeyb leeyahay o kana isku lafti maaho midba qeyb buu leeyahay ama si kala duwan bay ku wariyeen haddii midkood laga tago waxay noqonaysaa riwaayadiisii baa kii kale riwaayadiisii mudraj ku noqonaysa laftiga kii lahaana meeshii ma muuqdo suurada caynkaasa haddii uu xadiidka midkood daciifki onay kala soocnayna intii ay kala lahaayeenna xadiidkii waa daciif buu noqonaya hadday wada siqan yihiinna midkood in laga tagaa kolley midna ma banaanaanayso suurada iyada waayo ama idraaj baa iman ama nin daciifa riwaayadii baa imanaysa laakiin sidan oo kale waa la kala goyn karaa la kala reebi karaa tanna waa taasun xadana kama dhiga inaan uga jeeda ikhtilaaf asxaabtiisa ay iskhilaafsan yihiinoo aynaan garanayn markaa sufyaan keeba ka sugan taas riwaayadiisa waa riwaayadii zuhriya sheekiise waa arrinku waa kaasun waay can salimin can abihi can nabiyi salى الlahu alay slam waxadaثana camr bn naaqid qaala xadaثana yacqub ibn ibrahim mar kala camr bn naaqid uu soo noqday camr bn moxamed ibn bukayr laakiin kama warinaya maanta sufyaan iyo yacqub ibn ibrahim buu kama warinaya ibn sacd qaala xadaثana abi can صaalixin can ibni shihaabi waa sanadkii hore kay dheerna waayo ibnu shihaab iyo muslim imika waxa udhexeeya imika camr iyo yacquub iyo aabihi iyo saalix afar baa udhexeeya kuwii hore halkii laba ugaba dhexaysay عن بن شهاب عن صالح عن صالم وحمزة بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن الساعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقير بن خالد كنوى أفره وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن ابن إسحاق والطباع ح وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب كلهم وضدك الزهري كوضا هرية أصحابتي زهرية لما تود عن الزهري عن صارم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إما كون أردنا حمزة لما سعوده لكن حيمي في الشؤم waa inta shumigo ujeeddadu waa xadiidka laa cadwa wala diirata ka reeb inta kale ayay iyagu wariyeen bimili xadiidi malikin malik xadiidkiisii wax lamidaanay kuba wariyeen oo ah ashumu fi اdaari wاlmarati wاlfaras laa cadwa walaa diira iyadoo ay kaba maqan tahay laa yadkuru ma sheegayo axadun axad minhum raggan aan tirinay kaba midi fii xadiidi ibni cumara xadiidkan ibni cumar alcadwa wadiyarata kumuu sheegin gayru yunis bni yaziida yunus ibni yaziid mooyaane dadkaa badan ee imaam malik iyo ay kaba mid yihiin raggaa kale intaa laa cadwa walaa diyarata xadiidka lamay socon ee inta kalun bay wariyeen laakiin yunus ziyaado uu leeyahay way waana nin xaafidoo dee daabida oo dee waa ziyaado siqa weeyaan munaafiya ahayn وحدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع أباه أبي محمد بن زيد يحدث عن ابن عمر محمد بن زيد ومحمد بن زيد بن عبد الله بن عمر وقيس كيسي مانتنا saalim iyo xamzana meesha way kaba maqan yihiin zuhrina uu ka maqan yahay waa shucba maanta laakiin xadiidku waa kii ibn cumar can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam anahu qaala in yakun min ashumi shayun in yakun hadduu yahay shay-un shay oo min ashumi ama min ashumi xaalu kaba mid iyo shay-un macnaa wax shumia hadduu jiro oo wax la yidhaha waxaasaa shar ama baasaysi leh hadduu jiro ama in yakun hadduu yahay shay-un shay oo min ashum shum shumi kaba mid oo xaqun xaqi hadduu jiro fa fi lfarasi oo macnaa jiro weeye imaka tan waa shakiba m waxa leeyahy taa laba hawaba ayaa macnuu noqonaya maha xadiidkaa shakiye lakiin hadday dhacday in la yidhaaho shumi baa wax laga helaya fafi اlfarasi wاlmarأaةi wاdar وxadaثnii haarun iبn cabdالlahi qaala xadaثna rux بn cibaadata qaala xadaثna shucbaة bhada اisnaadi mثlh walam yaqul xaqu intaas lafdiga in yakun min الshumi shayء fafi اlfarasi bay ahayd lafdigiisa ee lafdigan xaqun oo xaqnimadu macnaa haabit iyo jirid un ah taas baan isaga la soconaya lakiin macnuu waa mid keliya وxadثnي abubكر بن اسحاq qال xadثna بن abي mريم qال أخبرna سليمان بن بلال qال xadثnي cتبة بن مسلم عن xمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل in kaana شhؤم شhؤmigu haduu yahay في شhayin شhay haduu شhؤmigu kuba sugan yahay faفي الفarasi والmaskni والdaari faraska iyo maskanka iyo daarta ayuu kuba sugan yahay bal kolley baabka waan iska dhamaynaya axaadiistiisaan israacinaya siaan in yarun xadiisyadan macnahooda usoo noqono waa axaadiis islamida alfaadan aan ku kala dheerayn macnahanoo isku mid ah asxaab kala duwani haba warinayeene oo wuxuu yihi markaa muslim وxadثna cبdاللhi بن مسلمة بن قacnb qال xadثna mالك عن أbي xاaزم وأbو xاaزم الأعرج سلمة بن ديناr عن sهر بن سعد qال qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم in kana mعnaa waa in kana ayu shؤm weeye se riwaayaadkii hore baan kusoo aragnay waana inoo dambaysa marka xadiiثku dhamaado shؤmi haduu jiro faفي المرأة والفرس والمسكن alkii daartu ba almaskn timi waa int yaعnي wuxuu ujeedaa shؤma وxadثna abubكر بن abي شhaybta qال xadثna mفضل بن dukayni alفضل بن dukayni waatan waa imaamkii abu نuعaym weeye qal فضل بن dukayn qال xadثna هiشhاm بن سعد عن أbي xاaزiم عن sهر بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بmثله bal xadيiث jaabir mid iبن cmr baan soo aragnay kuma imaka sهل بن سعد mid jaabirna waaba kan oo baabkun ah وxadثnah إسحاq بن إبراهيم الحنظلي qال أخبرnا cبداللhi بن الحاrث عن بن جurayج qال أخبرnيi أbو الزبير أنه سمعa جاaبرا يقuل أbو الزبير ba wuxuu yihi jاaبر buu mqلay xaluu ku waramayo عن رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahi kaba waramayo qال أنه qاaل inuu yihi in kana في شhaي معنaa شhؤmigu waa in kana شhؤm في شhayin hadduu wax ku sugan yahay oo alle u jirto wax la yidhaaho intuu ruuxu dhibsado isdhaaho dee shar iyo balaayo ka fisho ay tahayna markaa inuu faraha ka qaado iskaba faaruqo si uu waxaa qalbigiisa waxaas ay ugaba hadhaan hadduu kaasi jiro fafi rabci rabci waa almaskan iyo meeshii la deganaa weeye rabci horena waxaan filayaa beec baynu uguba soo mareen rabciga halkii shufcada markaan soo haynay arabc iyo waamilkii iyo caqaarkiiba iyo walkhaadimi khaadimkii lafdigana aynoo soo kornay marka halkii mar'ada bedelkeeda iyo walfarasi faraskii intaasba weye bal axaadiistii kolley waan is wada raacinay sababtuu macno keliya wada lahayd halkan culimada qaarkood xadiidka daahirkiisay kuba socdeen walow alfaadahan in kanadan iyagoon eeginba ayay kuba socdeen saa ibnu qutaybe iyo balmalikiyana waa lagaba soo naqliyaa oo waxay kaba dhigeenba diyaaradii markii hore ay arrintu ahayd ma jirto wax diyaara wax la sharaysa wax la baasaysa in dee ictiqaadkaasna dadkii laga fogeynayey waxaa camalfal lagu camalfalana lagaba dheereynaye la burinayey inay intani wax laga soo reebayo ay tahay oo maarkaa macnuhu noqdo daar la degay inay sabab kol u noqoto dee arrinku xaggeeda ka imanaya maha waa ilaahay jacligii iyo iijaadkii dararba ama halaag oo kale in haweeney mucayano ah dee bal masalan in xaggeedii bal taas ay waxyiib ay dee masalan ay sababba taasi ay timaado faraskii ama khaadimkii oo macnaa iyaga xaggooda la yidhaaho waxyaalo haddii waa darar ama waxyaalo ama wax dee kaba iman karaa taas way jiraan laakiin de axaadiistii hore cumuumkeedii waan soo aragnay in rasuulki ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu calayhi waa marka waa anfiyey ama waa buriyey arrinkana ma kolley istisna macnaheed maahae laakiin waxay leeyihiin oo markaa culimadu halkan ay kuba fasireen intooda badani diyaaradii waa taa laysu diiday ee layskaba nahye laakiin hadday dhacdo ruuxu daar uu deganaa oo uu karhayo ama uu dhibsanayo ay jirto ama haweeney suxbadeedii ha noqoto afkeedii iyo taasoo uu dhibsanayo ama waxyaalo kaleba oo uu isagii dhibsanaya ay jirto oo uu karhayo ama faras oo kale isagiina dee isagii uu nacay karhay ee ha noqoto isagoon meel la gaadhahayn muraadkiisii kuma gaadhahayn iyo waxyaalo khadib isagiina aan waafaqin oo isagii aanu munaasib noqon uu dhibsanaya ou jiro macnuu markaa muxuu noqonayaa falyufaariq اljamiic waxaa faraha ka qaadoon daartii ha iskaga wareego sa qolo iyagu u timi rasuulka ilaahay daar baanu soo degnay annagoo cadadka iyagu badan yahay xoolaha iyagu buuxaan oo dee wixiiba way yaraadeen oo daruuha damiimatan qalbigoodi waxaas markay kusoo dhaceen qalbigiisa baa looga saari karaa de wuxuu kaba qaadaan faraha iskaga taga de waaye oo de daruuha damiimatan marka haddii ay haweeneydii noqotona ama ha noqoto wilaado la-aan ha noqoto salaadata lisaaniha si kaloo dee ama uu qoonsaday iyo waxyaalo oo jaanibkaa karaahay kaba timaado dee dariiq baa u furan dariiq baa u furan ruuxii wuxuu karhayo dee macnaha laguma haynaye dariiq baa u furan oo waa dalaaqeed iyo inuu faraha ka qaado marka wixii baa isaga uu dareemayey baa meeshii ka suulaya waa nooc dawo iyo nooc cilaaj bay markaa tan noqonaysa faraskiina haddi saas oo kale ama khaadimkii oo kale ee dee ama khuluqiisii xuma ama ruuxii oo dee wixii lagu aaminayaaba aanu jirin ama wuxuu qabanaya wax lagu aaminaya aanu jirin jaanibka haddii karaahiya waxyaalo uma yimaadaan maha dee sharaysigii ay shibra iyo waxaa dadku sharaysan jireen baabkii waa nooca caynkaasa dee isagana dariiqiisu muxuu noqonayaa waaba cadal muwaafaqa inaanay munaasib noqon inuu waxyaalaha caynkaase uu dhibsaday ee uu ku karayaa markay jiraan dee wixii faraha ka qaado oo iskaba daayo marka haddii wax shumin lagu sheegi lahaa waxa la odhan lahaa shumi baa jira dee umuuraha caynkaasa ayaabay noqonayaan dee taasna dariiqa u furan ruuxa waaba isagoo dee wixii faaruqa maalan ka taga iska fogeeya taasna markaa qalbigiisi iyo wixii kuba dhacay ama karaahadii iyo sharaysigiiyo wixii meesha way kaba baxayaan ama iyada macnihii guud ee ahaa diyaro inaan wakti la sharaysan oo aan dee maalan ama bila ha noqoto ama maalmo haba noqoto inaan la sharaysan dee xayawaan la sharaysan inaan waxyaalo taas waxoo dhami nahyigaasi waa baabkii weeye waxaanu ruuxu ictiqaadinaya waxan baa waxan kuba leh markaa taas waa taa la wada anfiye macnaa jaanibkani welibana axaadiisa dambe wa hadduu jiro weeye haddii shumi wax uu jiro shumina kaa aanfasirinu noqonaya waa say khadaabiyo inta badan culimadu ama in badanoo culimada ka mida xadiidka kuma fasireen bal taasuu noqonaya weeye ee wixii caynkaas ahaaye ruuxii aan naasibine uu dhibsanaye uu karaye waxyaalaha caynkaasa ee dee wix isagii laazimayana ah arinku wuxuu noqonaya iyo dawadu mufaaraqadood taasu arrintu ay noqonaysaa intaas bay de adugu kuba fasireen ee barhkood taa hore kaba soo reebo leh halkan baa darar kaba iman karaa lakin dee taas macnihii caamka ahaa iyo ladiyarata iyo in nafciga iyo barigu ilahay xaggiisa un kaba yimaadone waxba aanay lahayn taas baa adigu inoo de ay inoo asal ah ee macnahaas ba ay culimadu kuba awileen ama ay ku xambaareen baan ku xambaarayna baabu taxriim اlkahanati waityan اlkuhan kahanadii kahanadu waa cid alla ciddii sheeganaysa wax qarsoon inuu og yahay geyb waxay noqonaysaa kuwan xidigaha ee xidigaha wax ka sheega waa kahanun bay noqon munajim magaca gaara ha noqdo kuwii caraafinta la odhanayay weliba xadiid taasa khuseynaysaana gaar buu inooguba dambeeyaa caraafkii oo ahaa waa kan odhanaya dee baadidii iyo waxyaalahaasa meesha ay jiraan ama wixii laxadaya baan garanayaa oo kale tacaynkaasa caraafkii isaguna waa nooc kahanadii kaba mid ah kuwi iyagu ama jin tabaca u lahaa ama waxyaalo kale uno wax kaloo dee lahaa qeyb si kale kuba sheeganayey waxaa kaloo kahanadiia dee kuwi iyagu faalinayey ama tusbaxa ka faaliyeen ama kitaaba ka faaliyeen sida kuwa dee waxa weeyaan kuwan buruujti iyo waxyaalahaas iyo magacyada dadka intay xisaabiya magaciyo tirada abjadkiiy isu geeyaan waxyaalihii kuwa markay dee dadka ay lahay waan u kitaab furaynaa oo kale ama haba noqdeen de waxaa xarxariiqayeen ama khad ha dhigdhigayeen dhagxaan iyo waxyaala haba dhigayeen kolley anwaac weeye ama ha eegayeen dee foox iyo gees uu socdo ha eegayeen in de waa laga yaabaa bun iyo waxyaalo kuwa eegaa way jirayeen kuwa wa adigu waa wax alla wixii laleeyay waxbaan ku ogaanaynaa waxbaan kaba sheegaynaaba kahanadii weeye oo kahanay tahay marka haddaba bal taa taxriimkeed iyo imatinka kuhaantaas oo ah in laysuba diidayo oo dee inaan dadkaa la rumaysan looba tegin aan waxna la weydiin ayuu baabkiisi iyo kolley xadiisyada baabka waxa laga yaabaa in barhkood aan yar gaadhina lakiin inteeda hore in sha allahu tacaala ayaan wadayna xdثnي أbو الطاhر وxرmلة بن يحيى qال أخبرنا بن وهب qال أخبرني يuنس عن بن شهاaب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن معاaوية بن الحكم السلمي kley xadيiثkiisa intan horeynu u soo aragnay kitaabu salaad oo dee xadiidka intan ka dheera waa kii isagoo malaamin hindhisay ku yidhi yarxamuka laayo waad mid markaas soo islaamoon garanayn salaadna waa lagu jiray dadkii ay si xun usoo eegeen oo lahaa maxay iga soo eegeysaan iyo waxyaalo taasan ahay markii dambe bawdahooda ay garaaceen oo arkay inay aamusinayaan dee aamuso isagoo cadhaysana markii dambe rasuulka ilaahay dee si debacsan wuxuugu sheegay oo salaada iyo taas oo kale ay tay su-aalana weydiiyeen markaa waa qeyb arrin aynu soo marre munaasabada iyo halkan buu usoo celiyo muslim walow aanay taasi ku badnayn laakiin haddana dee ma yara waxaa laga yaaba boqol xadiid in ka badan oo meelahoodii meel aan ahayn uu kusoo celiyey inay kitaabka way kuma sugayin boqol way kaba badan yihin kollayna waa tee amhilo kala duwan ayaan soo aragnay markan la leeyahy muslim iyo bukhaari lagu kala farqinayo xagga takraarka oo dee bukhaari waa kan xadiidkii buu googoynaya meelo kala duwan buu ku soconaya muslim laakiin meel kaliya isku raaciya waa haalibkii weeye ee meelo kaleba intaa waan arkaynaa way nagu soo noqnoqotaa boqol xadiidna ama way kaba badan tahay boqol iyo labaatanna way ka sareysaa saan filayo marka xadiidka horeynu usoo aragnay qeyb baa maqan oo waa qeybtii salaadii waxaa kuma tacalluqsanayd intii su-aashiisii ahayd markii dambe rasuulka ilaahay uu yihi de maan arag mucallim ka fiican oo ima huruufin ima dagaalin hadalla fiican bu de si ayuu ugu sheegay ayaa qeybtii su-aashii weydiiyo baa imaka halkan nooguma imanayso wuxuu yihi qaala saxaabigaasi qultu waxaan ihi ya rasuul allahi umuuran kuna bal ficil baan isaga qadareen aan ku nasbino as'aluka waxaan ku weydiinayaa rasuulka ilaahayow umuuran umuur kuna aan ahayn nasnacuhaa kuwa sameeya fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliga oo umuuro aan waqtigii jaahiliga samayn jirnay ayaan ku weydiinayaa ee bal dee inaan kusii soconno iyo inaan ka joogsanno iyo bal wixii xukunkoodii waa kana wuxu uhi kuna waxaanu ahayn na'tii kuwa u taga u yimaada macnaa waanu u tegaynay alkuhana kuwa dee faliyayaasha ah ama waxyaalaha qeybka sheeganaya waqtigaa jaahiliyadana aad bay u badnaayeen intii aan islaamku dee waxa weeyaan imanin waxyigu soo deginna shayaadiintu intay isfuulaan bay samooyinka meele kuma tegi jireenay waxyaala soo maqli jireen xaq noqda laakiin been badan siday noo dambaysa ay kuma darayeen waana kuna naqcudu minha maqaacida lisamc faman yastamic اlآana yajid lahu shihaba rasada oo macnaha waa tay ay kaba warramayeen jinka rasuulka ilaahay la kulmay isagoo dad salaad tukinaya laakiin muu ka warhayn rasuulka ilaahay marka hore oo loo soo waxyooday dee waxyaalaha ay yidhaaheen meelaanu tegi jirnay meelaanu ka fadhiisan jirnay samada oo dee imika ninka halkaa isdhaha iskuma daya yajid lahu shihaba rasadan shihaab loo diyaariyey oo dee lagu soo ganayaa jirto kolna isagoo kelimadii dee gaa isgudbiyey ku dhacayo kolna anu isa kelimadiiba aani dee isagoon dhaafin kuba dhacayo haddaba noocaas bay ahaayeen oo qeyb saasaa jirtay qeyb iyagu waxyaalo kaleo leeyihiin waanu dalaa-il kale aanu wax ka qaadanayna sheeganayana way jireen oo dee bal masalan taas laakiin janibkan jinka ay dee masalan ay la socdaan ee waxay usoo sheegayaan ama samaha uga keeneen beenna ha lagu daro ama meelo kale wax ka dhacay oo dadku aanay ogeyn loo sheegayo kol ayaaba jirtay aad bay u badnaayeen waanay isu tegi jireen gees kalena markay xukum noqoto iyo kala saar iyo waxa waa loo tegi jiraybo aad bay uba badnaayeen dee kolkolna say u tijaabiyeen ay isaga hubsadaan waxyaalay usoo qarin jireen oo horta intaanay wax weydiin bay odhan jireen khamci baa jira wax baanu soo qarinay balgaro oo kale dee kiiti la socday wixii waa loo soo sheegayay oo kaleo dee waxaa iyo waxaasuu odhanaya ma waxay usoo qariyeen hadday doonaan daabooyinkooda ay wataan ayay ixliilkeeda oo kale iyo waxay soo geliyeen bay ohan ay soo qarinayeen siba bal isaga ugu tijaabiyaan oo kaleo dee waa wax jiray lakiin markii dambe taas way joogsatayba laakiin qolooyinkan kale wax sheegaya iskaba badnayn dee kuwii ka horreyn kaana aad u macruufa sida shaq iyo sadiix iyo kuwaasna way jireen oo kollay jin badan ama jin aad ula socday haddaba kuwaasaan u tegeyna qaala wuxu uhi falaa tatulkuwan ha u tegina macnaa waxba ha weydiina ha rumaysanina ha u tegina waayo ruuxa u taga ee isaga waxa uu sheegayo kaba rumaysta faqad kafara bima unzila calى muxamed qaala wuxuu uhi qultu waxaan idhi kunaa natadayaru waxbaanu baasaysan jirnay sharaysan jirnay asalka hore waa shimbiraha ay duulin jireen ama duuli jireen ay eegayeen ee markii dambe dee wixii waa sa aan soo sheegnay wax kalena way u isticmaaleen ee magacii horun baa hadhay waxbaanu anagu inuu shar iyo dhib noo leeyahay iyo saanacad aan kuma tiranayno hawlaha iyaga iyo safarayda baanan uga noqon jirnay qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh daaka kaasi shay-un shay weeye macnaa tadayurkaasi yajiduunahu ay helayaa yajiduhu helaya axadukum axadkiin fii nafsi macnaa xaqiiqa ma laha wax jira ma aha wax nafci iyo wax raadiyo taasiir uu leeyahay ma jirte laakiin waa khayaalaad iyo tawahumun ruuxu naftiisa kaba helayo ee falaa yasudanakum eeg hadduu idinku soo dhaco in dadkii waxaan ku kici timay qalbigu kuba soo dhacaya bal dadka muslimiinta waa taa wixii ay kuba bateen arrinkii yaanu idinka hor joogsanin macnaa hawshiini iyaanu safarkiini idinka celin wixii kale qabsan lahaydeen yaanu idinka mancin alaqal ha ku camal falina ha ku dhaqmina arinku ha noqdo khaadir iska baaba-awne falaa yasudanakum waxaas yaanu hawshiini iyo safarkiini idinka celin idinkana hor joogsan وxdثني محمد بن رافع قال xdثني حuجaين يعني بن المثنى قال xdثنا الlayث عن عqayr ح وxdثنا إسحاq بن إبراهيم وعبد بن حمyد قال أخبرنا عبدالرزاق قال أخبرنا معmر ح وxdثنا أبوبكر بن أبي شhيبة قال xdثنا شبابة بن صوار قال xdثنا بن أbي ذئب ح بن أbي ذئب koley de yaanu se raggan u badnaanin be waa imaam de aan garanayno o inagu soo noqdeen bal waxaan leyna de waa imaam aad iyo aad u weynaa waa dabaqadii imaam maliki oo waaba kan dee xadiidka markii hore waa kan oo xadiidkan zuhriya baa laga warinayaa saa malik ugaba wariyay reer madiinana uu ahaa bal waxaa la yidhaha muwata k imaam malik kaba weyn buu lahay laakiin midina soo gaadhay maaha nin caabidana u aha waa nin quraysha oo kaana qawaala bilxaq bacnaa aan xaqaha waatay soo naqlinay iyadoo madiina uu soo galay mahdi waa harun rashid abihi waana waqtigii amiirulmuminiin uu ahaayo dee dadkii ukaceen la yihi ukac ayuu yihi inamaa yaquumu naasu lirabbi alcaalamiin waa iska fadhiyeyo yihi war anigii baaba ka argagaxay ninkani waa dee kolley taqwadiisii haymadii anaaba cabsi gashay iska daaye arrin bua bal insaafkii culimada qiso uu soo naqliyo ibnu cabdilbar kitaabkiisa tamhiid kolley waa mujaladka labaatanaad iyo ayuu ku soo naqliyaa wuxuu soo sheegaa soo naqliyaa dee isagu sheekadiisiibuu kaba maqlaya nin nikhazi ibnu qays la odhanayey waa nin culimadii makaaribada waqtigiisii ahaa madiine usoo rixleeyey imaam malik iyobuu la kulmay oo uu cilmi kaba qaatay iyo naafican qaariga ah iyo reer madiine iyo quraada kaba mid ahaa ayaa markii ugu horreysau madiine soo gaadho masjidkii rasuulka ilaah yimi waa rixladiisii maqrib buu kaba yimi haddana derisba kaba iman ayuu soo gaadhay markaasaa masjidkiisa waa fadhiya ibnu abi dicbi baa soo galay imaamkii baa dee liamrin ma waa fadhiistay markii uu fadhiistay waa agtiisii ayuu ku yihi ya haada ina juluusaka haada biduuni an tuxaya almasjida biragcatayni jahlun waa suu kaba cabiray dee ninkana ma garanayo fadhigaagan aada fadhiisatay adoon masjidkii laba ragcadood taxiyadii aan tukan waa jahli ee tag imaamka muxuu yeelay uu kacay oo labadii ragcadood buu tukaday uu fadhiistay salaaddii baa la galay waa laga baxay markii salaaddii laga baxo buu dee tiir ku tiirsaday markuu tiirkii ku tiirsaday baaba lasoo xalqeeyey isagiina waa fadhiya waa ka khajiray haasi ibnu isxaaq ibnu qays baan ujeedaa u khajilayo markaasuu dadkii weydiu yihi muxuu ahaa ninkani oo deetee la yidhi de waa axadu fuqahaa ilmadinati wa ashraafihim waa ibnu abi dib maxamed ibnu cabdiraxmaan sheekhi buu kaca waa cudur daartay oo intuu yihi sheekh kumaan garanayni hada lu yihi intuu yihi ya hada amartana bkhayrin faad laa calayk amartana bkhayrin faadacnaaka khayr ubaadna amarto waanu ku adacday maxaa jira waa de insaafki iyo tawaaduci taasoo ya hada amartana bkhayrin faadacnaak de ujeedaduma ninkana reer madina waa ninkaa socotada waxyaalo bala de nin kale waa isadkayna wuxuu uhi khayr baadna abartay oon ku adeexnay waa insaafkoodii bal haddaan raaciyo imaam malik oo qarinkiisa ahaa oo dee isku wakti ahaayeen taas ba ay ahaayeen ayaa iyadana waxaa soo naqliya saaxibu najm alwahaaj waa damiri kitaabkiisa minhaajka nawowi kuba sharxay ayaa wuxuu soo naqliyaa kaley ibnulmundir buu kasoo naqlinaya imaam malik oo tukanaya mala sutradiisu ka dheera waa de adigu waxaan isla doonanayo waa insaafkii culimade sutradu ka yar fogaa nin baa soo maray isaguna saas imaam malikaa garanayo tu ayuha lmusalli udnu min sutratik oo ninka tukanayo sutradaada ku dhowow imaam malik muxuu yeelay salaadida uu ku jira intuu tallaabsaday ba wuxuu yihi uu akriya salaadiisa dhexdeeda waa qur'aan kama jeed waxa weeyaan ucallamaka maa lam takun taclam wakana fadl ullahi calayka cadiima ayaduu akriyay intuu tallaabsaday ayuu ku dhowaado deetuna waa ka waxaad adgaranayba ilaahay ku barayo dee fadligii ilaahay maca arrinkiibu u arkay tambiihan dee tacliim ilaahay subxaana watacaala usoo dhib yareeyo u tallaabsade waa dhowaaday waa imaam maliki adugu waxaan leeyahay de waa culimmadaas insaafkoodii iyo tawaaducoodii iyo baltaa ay ahaydba arrintaas ay ahayd ibn abi dhibi adugu waayo munaasabadan taa malikna waa raaciya labada kitaab ee idin kala sheegayna qisadaa ku kala sugan haddaba iبn abi dib mxuu hi xadثnي mحamed بن raafici qaal akhbarana isxaaq بن isxaaq qaal akhbarana malik kulhm can الzuriya raggaas oo dham zuri bay kaga wariyeen bhada isnaadi mila macna xadiiث yunusa xadiidkan yunusen kaba soo baxnay isaga waa kii matigiisa aan soo aragnay imaka wuxuu leeyahy macnihiisii wax lamid ah غayra ana malika fي xadiiثi dakara diyarata imaam malik xadiidkiisa diyaradu kuma sheegay walaysa fiihi dikru kuhaan kuhaanta sheegitaankeedu kuma sugno macnaa waxa weeye imaam malik isagu riwaayadiisan ibnu shahaab uu kaba wariyey wuxuu baaba ahayd inuu yihi kunaa natadayaru qaala daka shayun ilaa inta ka dambayse halkaa ahayd kunaa na'ti lkuhana falaa ta'ti lkuhana intaasi riwaayada imaam malik kumay sugnayn ee qolooyinkan kale riwaayadooda yunusna dee waa taa inoo horreysiyey qolooyinkan kale imika imaam malik halkan uu israax raaciyey ayay riwaayadooda kuma sugnayd وxadثna محamed بن صباح وabubكر بن abي شhaybة qال xadثna iسmاعيل وهو بن culayaةa عan xajاaج بn صwاaفي وxadثna اسحاq بن إبراhيم qال أخbarna عيسى بن يuنuس qال xadثna الأwزاaعي kilaaهma عan yaحyى بن abي kaثيiri anaa labadan sheekh waa أwزaaعiye xajاaج بن xajاaج صwاaf xajاaج بن abي الxajاaج waxay ka wada warinayaan xadiidka yaحya بن abي kaثيir can hilaal بn abi maymunata can caطاء بn asar can mucaawiyaةa بn الxakm الsulamiyi can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam kolley raggana waa rag aynu soo wada arki jirnay sanadkuna waa yar dheeriyo malaa ilaa toddobuu gaadhay bimacnaa xadiiثi zuhriyi can abi salamata markaa xadiidkan maanta caطاء بn yasaar uu mucaawiye kaba wariyey wuxuu la mid yahay xadiidkii zuhri abi salama uu ka warinaya can mucaawiya lakin wazaada fi xadiiثi yaحya بn abi kaثiiri yaحya بn kaثiir xadiidkiisa waa ziyaado kuba sugnayd wuxuu ziyaadiyey oo marka xadiidka yaحya بn kaثiir ibn abi kaثiir qaala qultu waxaan idhi waa ziyaado aan inoogu sugnayn halkii hore laakiin aan kitaabu salaad kolle kusoo marnay qultu waxaan idhi wamina waxaa naga mida rijaalu rag yakuduuna waxariiqa dhulkay xarxariiqaan way ku faalinayaan waa nooc dee imaka taas naga mid weeye oo in waxan baa iska fara badan oo kuwa quruurux dhigi jiray ama wax kale dhigi jiray ama jeexjeexi jiray wax kale ama dee taasi iyo kuwa si kaleba ugu faalin jiray way jireen de anwaacdaasna kolley waa wax wada jira un ee maka qaala kaana nebiyu wuxuu ahaa nebi min alambiyaai ambiyada kamid yakudu midee isagu tiisu waxyi bay ahayd waxbuu xariiqi jiray oo malaa halkaasna waxyaalo uu kuba ogaan jiray faman waafaqa ruuxii uu waafaqa khaduu khadkiisu khada dalika nebiya haddaan faacilkii ka dhigna tan waa nebigaa khadkiisi iyo si wuxuu xarxariiqi jiray u jeexi jiray fadaka fadaka sawaab booye laakiin taas kii kalese wuxuu noqonayaa wax baatila waxaan jirin buu noqonaya balin xadiidka dee waa taasoo rasuulka ilahi falaa taأti lkuhan waa wax caama kuwa iyagu sheeganaya waxa qarsooni inay og yihiin ama haybe inay og yihiin oo dhan waxaan idhi waa magac inoo shamlinaye in loo tago iyo in la rumaysto iyo in wax la weydiiyo waxaasoo dhami wax banaan ma aha waana shay taas iyaguna kuwaasi ama de ama kitaab furaya ama wax kala samaynaya ama tusbax rogaya wixii ay ku qaataane faalka caynkaasay ku qaataane waa ti sidii xadiidkii صaxiixaynba rasuulka ilaahay wuxuu laba simayba haweeneyda badiyada ama naagtaa xumi waxaan ay zinada kuba qaadanayso taas buu laba simay oo waxa weeyaan oo waa de shay de dulmiya ama suxtiya wixii lagu bixiya wixii laguba qaataa waxyaalaha oo dhan wixii noocaasa ama qeybtaasaba haddaba ama qeybtaasi waatan soo ogaanay diyarna o inoo horeysay halkan imika iyada inoogu dambeysay ahayd nebi ambiyada kamida ayaa khad buu xariiqi jiray dee kolley waan soo maray sheekuna halkan ma sharxine nebigeen barhkood waxay yidhaaheen idriis buu ahaa barh baa yidhi daanayaal buu ahaa kolley daanayaal nebigaasi kutubta inooguma sugna mee qur-aanka inooguma sugnaan leenahay waa nebi ambiyadii reer bani israa'iil kaba mida kolley akhbaartiisa wax ka midina dee kutubta ay kuba sugan tahay kutubta taariikhda iyo dee bal matalan ay kuba sugan tahay waxaa la yidhaahaa nebigaas waktiyadii uu dee ninkii nabukadnasr ama dee sida kutubta tafsiirka iyo buktunasr usoo aroorta ay yidhaaheen kol buu dhulkaba wada hantiyey sida dulqarnayn oo kale mara reer baabil bay ahaayeen uu nimankii dee adigu reer bani israaيil waa qudus iyo nawaaxideedii intuu dhulkaa qabtay uu baabiiyey dadkii sabyiga ahaa ee uu qaaday buu kaba mid ahaa laba tegey taas oo kale in markii dambana god buu kuba riday libaxaduu waxyaalay soo naqliyaane laakiin arrin baa jirta dhacday fi lislaam markay muslimiintu dee waa waqtigii cumar ibn اkhadaab la tegey wadankii faris tuster magaaladii la odranayey markii muddo la xisaarinayey ee la qabtay ayaa waxaa loogu tegey meyd meyd yaalla kitaabna waa ag yaalay waa meyd lagu qadaray malaa dee kolley waanu ka badnaan karaa sideed boqoloo sanood hortoodiya inuu taas ahaa intaasuu meyd aha meyd taas oo kalea iyagu majuus baabay ahayna waa meydku waa loogu tegey in waxaanay la sheegaa marka iyagu ama ay abaarsadaan oo kale iyo kolkol bay soo saari jireenoo roobkuna waa u di'i jiray bal taas weeye de kolley qisadiisa ibnu kahiir bidaayihiisa iyo kutubta taariikhda oo dham iyo waktiyada ama tustarun furashadeeda oo waqtigii cumare ayay kuba sugnayd in kolley waxyaalo kalena waxaan filaya maakulaadna way guba tegeen waxaa cumar ibn اkhadaab radia allahu tacala canhu ardahu ayaa warkii lasoo gaadhsiiyey kitaabkiina waxaan u malayn in dadka qaar ay tarjameen oo wax lagaba arkay ee cumar baa markaa wuxuu amray ee waana taasoo si aan looguba fidnoobin in bal meel aan la garanayn lagu aaso de waxaa la yidhaahaa webi meesha socdaa la joojiyey oo la xidha biye ama lagaba duway waa la qoday waa sida dee kokol akhbaarta qaarkood kuba sugan dad dee kuwii asra ahaa oo dee islaamin oo asra ahaa lahayo dee la diri karo taasna waaba lagu qodayo dee markii iyagii meeshii lagu aasee la qariyey iyagiina si aan dee waaba lalalaayeybo calaqal si aan loo ogaano raadkii dee dadkii aanay uguba fatoobin bal marka taasoo kale waxay dee kuba fasireen daanayaal ahaa inuu daanayaalba ahaa ayay kuba fasireen waxaan leeyahay kutub taarikhda halkaas waa kolley qisadiisu waa macruuf waana ibnu kahiir iyo kayrkiina way soo naqliyaan waana tuster magaalada markii la qabanaya ahdo wixii looguba tegey calaa kulli xaalin barhkood ba yidhah waa daanayaal waa zakariya lakin maxaa waa idriise lakin waxaa jira rasuulka ilahi wuxu yidhi hadduu khadkiisii de waa khad isaga waxyi ahaanay ahayd ruuxii waafaqa yaa garanaya cid garanaysaa ma jirto cid sheegan kartaana ma jirto marka maxay noqonaysaa kaasna cid ogi ma jirto dee rasuulkii ilaahay inoomuu cadday khadkiisu taasuu ahaa cid macsuuma xaggii inoogama iman cid garanaysaa ma jirto ciddii tiraa waan garanaya ama waan waafaqayaana waa been buu sheegayaayo macnuu markaa waxay noqonaysaa khadkuna waa kahanadii un waa faalkii un wax banaan maaha waa waxaa baadilka waa kuwa aan loo tegahayn aan banaanayn weye kolley qurcatulambiya waxay odhan jireen beri qaarkood malaa magaalooyinkooda haatan malaa u dabargo-ay waa filaya falambiya bay odhan jireen oo de maktabadda makriga ay iibin jirto de kitaab yar anagu de horta waktiyada aan yaryaray de waa daf u hayo wala wadahays waa la haysan jiray taase imika hore iskama iqiraado laiska iloobaye falambiya iyadaa soomaaliya ku odhan jireen de waxaa ku qornaa carabidiisu ku qornaa qurcatulambiya ayaa ku qornaa oo waxay samayn jireen waxay samayn jireen ambiyadii shan iyo labaatankii nebi baa kuma qoran waxyaalo dee arrintoodii laga soo qaatay qisastoodii ayaa meeshii ku qoran ruuxii waxaa la odhanaya mala faataxa aqriyo indhaa isku qabo mid farta saaro markuu saara kii loo aqriyaya waa la odhanaya waxa yaxasaa ku soo baxay wax qisadii laga soo qaatay kolley laakiin arrintu gadankooda ay noqonayso ruux dee adigu aad soo dhaweysan soo xaasidkaagaa jira ama waaa macadu kuwo de ruuxiiba wax ku beeraye waana magaaladana waa lagu iman jira de waktiyada hore waa wixii de ka iman jiray xalabi iyo halkaasi masr iyo kaba iman jire malaa imika alxamdulilah dabuurahaas bal waxaan leeyahay waxyaalahaas oo kale maha de wax ambiyadii loo tiiriyo wax jirana maahay de waxa baadilkaahe imika laakin waxaan filaya waxba inahay kaba jirin taa la iloobe lakin faalkii kalaa badan de وxadثna cbd بن حmaydi qal aخbar marka waxaan ley kadkaasi wax jiraan de cid waafaqaysaa ma jirto cid garan kartaa ma jirto marka ruuxii sheegtaana been buu sheegaya marka iyada taasna baabkii kanidun buu inoo noqonaya ciddii khadle iyo xariiqaysa وxadثna cbd بن حmaydi qal aخbarana cبdالرaزاq qal aخbarana mcmr عan الزهriي عan yaحyى بn curwaةa بn الزubayr عan abihi عan caiشhaةa qaalat qultu ya rasuul الlahi bal aw waxaan filaya inuu cusub yahay yaحyى بn curwaةa بn الزubayr waana nin isagu bal xaafid بن xajar suu kaba dhiga saadisa oo yaxya بnu catiiqi aynu soo marray marka dhoweyd ayay isla dabaqa yihiin waana nin hiqa ah weeye kolley labada صaxiixna waa ku sugan yahay xadiidkuna san buu labada صaxiix ba ugu sugan yahay isagoo zuhri maanta yaxya بnu curwata kaba warinaya xaafid بn xajar ba wuxuu yidhaha raximah الlahu tacaalى waxaad moodaa xadiidkani waxyaalihii zuhri dhaafay inuu yahay inuu ka maqlo curwo waayo curmo curwo uu laazimay cilmi aad u badanna uu ka xambaaray waa taa nin badanna kitaabka uu ku badan yahay kutubtana uu kuba badan yahay isagoo zuhri curwo wax kaba warinaya waxaanu ku sifeeyey isaga ku sifeeyey cilmi badan iyo bad aan gudhahayn inuu ahaa buu kuba sifeeyey maantase waa kan inankiisiibuu kaba wariyo waxay tahay axaadiistii badnayd oo kaba maqlay kani kamuu mid ahayn oo waa waxyaalihii aanu ka maqlin curwa cilmigiisna waa badnaa in kastaba axaadiistiisa haba badsayn saa daraaddeed buu inankiisan yaxya la idhaaho ugaba wariyey waxaanu xaafid ibnu xajar yidhaaha isaga bukhaari buu kaba warramaye yaxya ibnu curwa bukhaari dhexdiisa xadiid kale oon kan ahaynuu ku leeyey maan arag waa suu ka cabire lama qef buu kaa cabir kolley muslim waa saasoo ibnu manjawey kitaabkiisan rijaasha saxiixa muslim kan unbuu tilmaamaa wax muslim kuba sugane mid kale waa kitaabkan dibi kan inooguma sugan unbuu tilmaamay wax kale ma tilmaamo bal markaa muslimna waxaan leenahayba waa xadiidkan bukhaarina waa xadiidkanun laakiin waa nin iqa waa nin saadisa ayaan nidhi oo walaalkii hishaam iyo in yar buu kaba yaryahay markaa waa ka yaryahay عن عائشhaةa qاaلت قلت يا رsuuل اللhi iن الكuhاaنa nimankan wax sheeg sheega ee kuhaanta ama faaliyayaashu kaanuu waxay ahaayeen يuxadiثuunana kuwa noo waramo oo bishay waxbay noo sheegi jireen waxaasaa dhici doona waxaasaa fatajidu xaqا waxaad helaysay wixii ay sheegeen ay ka warameen unbaa sidiisii u dhici jirayo isagoo run ah ayay noqonaysa de kuwan xidigaaba waa saasoo kal deeto marka arrintii baa lagu rumaysanaya berigaasu wax sheegaa la odhanaya beenihii si kale lama eegayo maalin qadar uu waafaqay ayuun baa dee wixii si kalena u socodsiinayo laguma rumaysanaya waxaad markaa fanajidu waan helaynay waxay uu noogu warramay ama shaygii uu noo sheego noogu warramay ayaan helaynay xaqan xaala kowniha xaqan isagoo dhab ah siisiibu u dhacaya qaala markaa rasuulka ilahi wuxu uhi salawaat ullahi wasalaamu calayh tilka taas macnaa rumowday waa alkelimatu kerimo alxaqu xaq ah oo yakdafuha uu la boodayo soo dhufsanayo aljiniyu kii jinniga ahaa fayaqdifuha uu ku tuurayo fii uduni wariyihi ninkii isaga saaxibkiisa ahaa ama uu raacsanaa dhegtiisu kusoo tuuraya wayaziidu fiiha wuxuu ku siyaadinayaa micata kadbatin boqol beenood oo macnaa arrinku waxa weeye xadiidkan casharka kale insha allahu tacaala ayaan kuba arki doonaa inoogama bilaabmayo bal maalan oo kaas buu inooguma sugan yahay baabka dhexdiisa waa xadiidka un adigu markaa ibnu cabaas ay noo soo socda insha allahu tacaala xadiidkaas ayaa waxa weeye jinku intay isfuulfuulaan ama shayaadiintu bay wax soo dhegaysanayeen arrin markaa la gooyey oo malaa'igta lasoo gaadhsiiyey malaa'igta ogaadeen ay isu sheegayso iyo wax maqlayeen markaasay la soo boodayeenoo kelimadii ay maqleen bay kii weligooda ahaayee ta ay dee iyagu la socdeen ee kaa kaabay u sheegayeen marku tii ay u sheegaan ayaa boqol beenood oo kalena way ku darayeen oo dee tii run bay noqonaysay inay waxay qayb ka midoo ay la soo boodeen bay ahaydba markay taasi rumowdo ayaa la odhanaya waa kii berigaaba taa sheegay tiibaa deeta beenihii kaloo dhamina ay ugu soconayaan oo markaa kelimadan runta noqonaysay waxay ahayd waa kelimadaa dee iyadu sideeda xaq bay u ahayd sidaasaanay kuba soo gaadhay kana waa soo gaadhsiiyey ee dee beenahoodii kala kaba badnayn markaa dee wax la rumaysto ma aha iyo waxa wax la weydiiyo markaa laakiin kelimadan ama waxaan rumoobaya taaba weeye tilka اكلmaة الحq ykdفha الجiني fayqdفha في أduنi waliyi ويزيد فيha مئaةa kdبة وxadثnي سلامة بن شhبيب qال xadثna الحسن بن أعyن qال xadثna معqل وهو بن عbayd اللhi عن الزهري qال أخبرني يحيى بن عروة أنه سمع عروة يقول qالت عائشhaة waxay tihi سأل way weydiiyeen ناaس dad رasuul اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulkii ilaahay bay weydiiyeen can ilkuhaani kuwa faaliya ama iyagu waxyaalaha maqalne waan ognahay oo waxbaan ka sheegaynaa faqaala lahum rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ku yihi laysuu may ahaanin bishayin waxba macnaha laysa qowluhum bishayin yuctamadu caleyh weye hadalkoodaasi wax la ictimaadsado ama la cuskado ma aha wax laga soo qaado xaafid ibnu xajar yidhah carabtu waxay tidhaahaa ruuxa wax sameeyey liman camila shayئan laakiin wixii aan aada u sugin aad aan u dabdin ma camila shayan macnuuna markaa waxa weya waxa ay sheegayaan waa wax aan khayaala waxaan jirin asaas aan lahayn wax ka soo qaad ma laha laysu bishayn qaali ya rasuul اlahi rasuulka ilaahay waxay idhaheen markaa dadkii fainahum iyagu yuxadisuuna way waramaan axyaanan iyaguba way sheegayaan oo in dee kolkol wax badan oo been ay ka arkeen laakiin marnabay run ka arkeen axyaanan awqaadda qaarkeeda shay shay bay ku warramayaan yakuunu ahaanaya xaqan dhab ahaanaya markaa qaala rasuulu llaahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ihi tilka taasi alkelimatu kelimo weeye min aljini jinka xaggiisa ka timi oo si isagana yaktafuha uu la booday waa shayga oo dhaqso loo qaatee luqada markaa kole qur'aankuna kuma yime fasiixiina waa bada ficila yafcalu khadifa yakdafu inuu yafcalu baabkeed yahay ama bado ay fadxisan tahay yakdifna barhkood ba ama luqa ay soo naqliyeen oo yari waa jirtahay yakdafuha uu la boodayuu lasoo dafayo ama lasoo de soo dhufsanayo aljiniyu jinkia fayaquruha uu ku ridayo manaa yasubuha wey ku ridayo fii uduni weliyihi kii isagu weligiisa dhegtiisa qara dajaajati waa ka qari dajaajati dajaajada sawdkeeda oo kale oo macnaha in kale yaquruhaa yasubuhaa way kuma fasireen yulqiha asalka hore qarri waxay idhaaheen hadalkoo lagu celceliyo ruuxan mukhaadabkee lala hadlayo dhegtiis ayaa la idhaha san dee sawdkan dajaajkuba waa kan dhawaaqiisa ku celceliyo o kale celcelintaas oo kale taasba weeye haddii bal matalan lakin waxay leeyihin uu dhawaaqona uu goyana waa tahay qarniga ka cabiraan haddii ku celceliyana laftigu ay noo dambeeyaaba mala taasne qarqara ayay kaba cabiraan waa celcelintan dee kuwii kalena ay u jawaabayaan uu sawdka ku celcelinayo dagaag ama dajaajkii haddaba waxa weeyaan macnaa wuxuu ku tuurayaa waa yaqdifu kelimata ilaa wayirikani iyadoo malaa sawd iyo dhawaaq leh ruuxii weligiisa dhegtiisa qarra dajaajati saa sawdkaa dajaajada oo kale fayakhliduuna fiiha way ku darayaan agsara wax ka badan min mi-ati kadbati boqol beenood oo macnaa adu waa beeno aada u badan ayay la imanayaan oo kelimadii raacinayaan oo tii baa ma rumoobaysa la odhanaya dee tay odhanaya waa kii berigaaba saa sheego beentiisii kalena waa laguma rumaysanaya xasilku wuu inoo socon doonaaye waxaasi waxba kama jiraane wax la rumaysta maaha kelimadaasna dee muwaafaqa masalan qadar iyo arrintaasay waafaqday oo asalkeedu taa ahaa keeni mayso in ruuxii loo qaato inuu wax maqan og yahay marka ayaan loo tegin way وxadثnي أbو الظاhر qال أخبرnا cبدالله بن وهب qال أخبرnي محمد بن عمر عن بن جurayج عن بن شhاaي بhd اسناaد نحو رواية معqل عن الزهري bl baabka halkan aan cشhaرka ku joojinayna ay kole xadيiثkaa dheer iyo أxاadiiث kale iyo noo dambayso lakiin macnahaanu leh lakiin meel qoreenkiina شharxaysa markii uu qabanayey sheekhu kuna نتضyر qال daka شhayء يجid أحadكم في نفسي falaa ysudnakم bal qolooyinkiina شharxaysan baan le iyo dee guud ahaanba waa la ogaanaya waa xadiiثaana markii dhaweyd afka ka sheegayey abu daud baa wariyey oo rasuulka ilahay yidhi hadduu axadkin wuxuu arko wuxuu nacayo ha yidhaaho allahuma laa yأtي bالxasanaati ilaa anta walaa yadفc السayiئaaت ilaa anta walaa xawla walaa quwaةa ilaa bik xadiiثku waa idin qoran yahay sheekh wuxuu yihi rawahu abu daud بisnaadin صaحيiح lakiin hadal buu yihi sheekhu وqad صaxa can curwaةa bni caamirin الصaxaabiyi radي allahu canhu a intan baan doonaya inaan wax ka yar sheego un ninkaa curwat bnu caamir la yidhaaho ee صaxaabiga ahaa allaha ka raalli ahaane ayaa yidhi diyaaradaa la hadal qaaday rasuulka ilaahay agtiisa markaasuu yihi fariga u fiican ee laakiin ruux muslima inuu celiyo maaha bal taas ba weyn bal waxaan leeyahay xaggan sheekhu uu yihi waa صaxaabi kolley ninkan suxbadiisa waa la isku khilaafsan yahay sheekhu waa kan jazmiyey xaafid xajar taqriibkiisa wuxuu ka cabiraa mukhtalafun fii suxbati horta xadiidkan buu leeyahy wax kala mala xadiidka abi daawud ku sugan suxbadiisana waa la isku khilaafsan yahay marka haddii la yidhaaho dee ninkani saxaabi maaha ibnu xibbaanna hiqaatu taabiciin buu ku sheegay xadiidkani mursal buu noqonayaa oo kolley markaa isnaadkiisi saxiix lagama cabirayo waana kolley mundirina talkhiiskiisa oo abi daawud uu soo qaadaa abulqaasim iyo ragle bukhaariya buu kaba soo qaadaa xaafidna hadalkan buu leeyahay markaa qolooyin kala duwan baa leh oo sida ibnu maciin iyo abu xaatim iyo mizi iyo xadiidkani waa xadiid mursala ninkanna waa nin taabiciya ee saxaabi ma aha waxaanay sheegaan ibnu cabaas iyo inuu wax ka wariyo marka haddii taa la idhaha xadiidkan lama odhanayo isnaadkiisa saxiixa albaanina tacliiqiisa uu abu daawud ku leeyahy waa daciifiyaaba sababtuna waa irsaalkan bal arinkaasi ayaa ir jiro bal saxaabigan dee taa yar ogaad oo ilaaqan ma aha xafna xajari ma maan haleelin oo ama waqti maan helin ama bal isaabadiisa eego afarta qaybood ee xarafka cayn qaybta ku soo arooriyey qaybta koobaad hadduu ku soo arooriya hadduu qaybta labaad kusoo arooriyana kuwa kaba dambaysa taas maan egin oo maan hubsan lakin waxaa jirta kitaabkiisa taadiib taadiib oo kale isagoo hadalkaa dee soo naqliyey mizi oo kale ayaa wuxuu laakiin si wuxuu yidhaha de laakiin culimo kala duwan baa waxay sugeen inuu saxaabi yahayo hadhow lamana fogeysanayo hadduu saxaabi kale kaba sii wariyo si wuxuu bal matalan janib uga yar iilanayo laakiin waa nin suxbadiisa la isku khilaafsayo baa leenahay ayma kala duwana ay leeyihiin saxaabi maaha xadiidkan oo keliguu leeyahay haddii taa la yidhaahna xadiidkani waa xadiid mursala ayuu noqonayaa arrinkaa labadaa cibaarana waa laba cibaaro markaa dee isbedelayaan leeyahay sanadku waa saxiix iyo saxadan ka horeysa iyo isbedel baa jira bal taas iyada halaba ogaado kolley de wixii kale waa inoo dhammaaday faligii bal markaa waa ti aan soo sheegnay e waxay leeyihi arrin baa jirta u kolley xaafid maxajar soo qaaday xagga facliga waa ti aan nidhi diyaradu waxay ku kala farqiyaan waa wax aada dhibsanayso oo dani xun bay kugu beereysaayoo markaad tilaa maalintan ama waktigan ama wax ficilkan ama waxaana sharkaaga imanaya adigan quustay khayrkii baad kaba quusatay fadligii ilaahay waxanaad dhib uma aragtay oo waad saasay madmuum kuba noqotay fariguse waxaa ku sugan wax fiican oo la fisho ilaahay oo dani fiican loo maleeyo ayaa kuba sugan oo ama wax fiican lagaba fisho waa kaa isaguna mamduuxa noqday laakiin arrin baa jirta oo farigu haddii uu ahaa bal maalan kelimo fiican ood maqashay oo markaad bishaaraysato ood sili muraadkaagabad gaadhaysaa waxbaad u baxaysaa haddaad fali doondoon noqoto fali doondoon noqoto oo bal aad eegto bal in dee wax kaa farxiya aad aragto arrintiiba ay qasad aad jaanibkaa u qasatan waa wax itifaaq kuguba yimi ee jaanibkaa inaad u qasado noqoto diyaaradii bay isu rogaysaa bay culimadu leeyihin aag adigii baa doondoonayo oo arrinkan oo bal taasaad rabtaa markaa kol haddii qasadkaasi yimaado shardiga ay leeyihin si aanay diyaaro u noqon anlaa yuqsada ilayh arrin itifaaq kugu yimi waxaad maqashay uno markaa aad bishaaraysato sida ha khalaas muraadkaagii waad helaysaa ama waaba dee waxaagii waad kuga guulaysanaysaa ama kii ruuxii xanuunsanayay u bogsanaya waxyaalaha caynkaase laakiin hadday noqotay inaad uga qasato waxaa si aad u hesho dee nooc diyaaradiyay noqonaysaayo shardiga ay leeyihiin inaan loo qastin waxaan haddii kale diyaaru isu rogaya allah subxaana watacaala ala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأعصرنا ولا